warqadaas aan ka jawaabnay war war-saxaafadeed aan soo saarnay oo aan ku diidayno in aysan sax ahayn go-aanadaas ay nimankaas guddiga xalinta khilaafaadka ay qaateen oo aan ku salaysnayn maxaa la yidhaahdaa wax hab loo raaco oo oo dacwo loo qaado aan aan ku salaysnayn oo xaqiiqda ku salaysayn marka sidaas daraaddeeda go-aankan wuxuu yahay inaan maxaa la yidhaahdaa aan kasoo horjeedno arrinta iyada ah waa gartay marka aad leedihiin waa kasoo horjeednaa guud ahaan arrinkaasi sida uu wax u dhacay ama laydinkugu soo celiyey maxaad cuskanaysaan ma in doorashadii sidii la rabay aad u qabateen oo rasmi ah ma in wixii idinka qaldamay se idinkaga qaldameen aan la idinla hadlin maxaa maxay ta waxa aad diidan tihiin waxaa waxaan cuskanaynaa doorashooyinkaas sidii loogu talagalay inay u dhaceen oo wax ka qaldanaayay haba yaraatee aysan jirin oo dad musharaxiin ahoo laga adkaaday ama laga guulaystay oo aqbali waayo natiijadii waxa ay geeyeen ay yihiin wax ka qaldanaayeen aysan jirin wax laga warsaday oo lagu qanco natiijooyinkaas iyo doorashooyinkaas oo guddiga ay la yeesheen guddiga doorashooyinka na ma jirin sidaas daraaddeed aan u diidnay inay sax ahayn oo iska siyaasadaysan yihiin oo dana gaar ee laga lahaayo noola muuqatay yaa kale kula tahay danahaasi gaarka waa iska garan kartaa waxa waaye dadkan in qofka musharaxa ama ama ama siyaasiyiin ee kusoo hungoobay inay kalsoonidii dadkooda ay heli waayeen inay gadaal kasoo riixayaan oo oo maaragta laga yaabo in aysan ku qanacsanayn wixii meesha ka dhacay waa gartay koonfur galbeed waxa ay ka mid ahayd meelaha ugu khilaafka badan intii doorashadu ay socotay qaylo dhaan fara badan ayaa ka imaanaysay waxaa jirtay in odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha ee boqol soddon iyo shanta ah sidoo kale ugaas ku jiray oo xubnahan hadda lasoo celiyey mid kamida ka dooday waa malaaq ibraahim macalin cali laga saaray hoolkii shirka dadka qaarkood waxay dhahayeen xataa markii la saarayay booliis ayaa si xun ula dhaqmay dadkii asaga uu waday ama odayaasha saxiixayaasha ee wadeen oo adinka laydin keena dadaan ahayn oo erga ayaa la qoray si dad kale loogu qoro arrimahaasi maxaad ka leedahay warkaas been abuur waaye ma jiro maxaa la yidhaahdaa in qof xoog hool loogu saaray ma dhicin laamaha amniga waraysan kartiin laakiin warar la boonbooniyey oo meelaha lagu qorqoray waa waa iska jiri kartaa mada kale uguma raacsani inay ahayd koonfur galbeed meelaha ugu khilaafka badan meelaha ugu waxay ahayd meelaha doorashooyinka ka dhacaya ay la mad ahayd ama waa ka buuq yarayd sidaad la socotana kuraasta halkan koonfur galbeed lagu dooranayo waxay ahaayeen kuraasta ugu tira badan ee maamul goboleedyada marka waa jireen dhaleeceen oo dhinaca u badan xagga iyo social mediaha oo dad ay wax iska qorqoraayeen laakiin wax xaqiiq ku salaysan ma jirin maamulka koonfur galbeed waxa ay ka mid ahayd intii doorashadu ay socotay meelaha hadalhaynta ugu badani ay ka jirtay ee ah in kuraasta qeybo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ay si musuq maasuqa eheladooda ku keeneen sidoo kale guddiga doorashada ayaa guddoomiyaha guddiga isagana gacanta lagu goday waxa aan weydiiyey mar kale maxamed cabdulaahi mursal waxa uu kaga jawaabayo eedahaasi dhankooda ah mar haddii ay wakhtigan u diideen shanta kursi ee lagu soo celiyey in wax musuq maasuqa uusan ka dhicin intii ay wadeen hanaanka doorashada sahroy warkaas sax ma aha waxyaabaha aan aan sheegayo oo aan xaqiiqda ku salaysna inay ka mid tahay in wax dacaayada aho oo war suuqeeda la iska sheego oo la buunbuuniyo warar iska fadhi ku dirir ah oo soomaalidana si fudud ay ku rumeeyaan oo meelaha lala wareego laakiin waxa waaye doorashadaas si xalaal ahi u dhacday waad og tahay noocan doorashadan markii ugu horreysay ee soomaaliya ay ka dhacdo marka waxaa laga yaabaa dadka inay ku cusub tahay oo aan habraaci la wada fahamsanayn oo doorashada loo raacayay sidaas daraaddeeda keenayso in dadka ay ay murun iyo iyo dooda ay iska keenaan laakiin haba yaraatee nidaamka halkan doorashada loo maray wuxuu ahaa kii sidii loogu talagalay oo maxaa la yidhaahdaa nidaamka madasha qaranka ay u dejisay si loo qabto doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka hadda shan xubnood oo ka mid a xubnihii aad doorateen ayaa la soo celiyey guddigii xalinta khilaafaadka way dideen xubinnimadooda amaba baarlamaanka inay geli karaan inaysa ahayn wax saxa sida loo doorta aawadeed maxaa idinka go-aan ad samayn kartaan marka hadda ama tilaabada ku dhaqaaqaysaan waa sheegnay wixii naga nagaga aadanaa inay arrintaas aanan aqbalin oo saxna ahayn wax lagu celinayona aysan jirin oo iyagana xaq u lahaynba mandatekoodaba aysan ka mad ahayn inay inay koraas shacabkooda doorteen dad la doortay inay celin karaan aan ka mid ahayn waxyaabaha aan laisla fahamsan inay ka mid tahay oo oo keenayo isfahamwaaga ee ka jira xagga oo doorashooyinka labada kun